xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan sax ahayn xisaab xirka sanadka labada kun labaatan iyo saddexda ee ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda xildhibaan cali mahdi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in ciwaanka warqadda xisaab xirka iyo faahfaahinta ku jirta gudaha aanay iswaafaqsanayn
maaliyaddu waa finance waana kala shaqo xisaab xir ama accountantu waxa weeye inay rikoord garayso lacagtii horey loo isticmaalay marka horta xeerkan warbixintanna hor taalla jalbiga magaca ku qoran wuu khaldan yahay gudaha markaa gashana xisaab xir ayaa ku qoran waxaanaan u aaminsanahay nuxurka iyo mabaadi'da guud marka la fiiriyo xisaab xirkana hor taalla inaysan waafaqsanayn shuruucda noo taalla iyo sida ku cad sanatarad zamzam daahir ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in wadarta guud ee lacagaha baxay uun ay warqada ku qoran yihiin ee aan loo soo raacin wax tafaasiil iyo faahfaahin ah xisaab xirka aada soo gudbiseen kuma caddo ma dhiteel garaysno lacagtii la isticmaalay ayadoo wadar ah unbaa qoran dhiteeliskii ma qorno sida borojogtiyadoo kaleeto horena waa u codsanay marka miisaanidda lasoo gudbinaayo borojogtiyada ha lasoo faahfaahiyo oo brojectiga meesha uu ku laga fulinaayo lacagta keliyayana loo soo qorin aan hore u dalbanay haddee hadda xisaab xirkii brojectigan fulay oo aada soo xisaab xirteen waxaa la rabaa meelihii laga fuliyey in lasoo caddeeyo aqoon-yahano iyo siyaasiyiin ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka dhexdeeda ku badan tahay wax isdowmarinta iyo musuq maasuqa sanad waliba dowladda federaalka waxay kaalinta koowaad ka gashaa musuqa adduunka